Ee, guddigu guddiga joogtada ahi ee, dood badan waxay ay go'aansadeen in berrito golahu fadhiisto qodobada ugu waaweyn oo laga shiri doono ilaa afar qodob oo muhiim ah ayaa loogu talagalay waqtiga oo weliba la xadidayay daraaddeed iyo muhiimadda ay leeyihiin arrimahaas oo dhan Ee, waxaa ugu horeyn doona ee, warbixin guud oo guddoonku u jeedin doono golaha oo ku saabsan ee, aada ugu dhigdhigi doono shaqada u taalla golaha baahiyaha jira caqabadaha soo wajahay ee, iyo sidii looga gudbi lahaa talooyinka bixinay- loo ay kasoo bixinayaan golahu ka bixin doonaan qodobka labaad wuxuu noqonayaa guddiga joogtada ahi arrimihii ay ka hadleen oo lagu daray ajandaha guud ahaan heshiisyada em, dekedaha soomaaliyeed Eh, gaar ahaana arrinka db world oo hadda taagan Eh, arrinkaasna waxaa si fiican looga hadli doonaa golaha la geyn doonaa iyagaa ka doodi do- golaha ka doodi doona Eh, m- wixii munaasab ah ee ka soo baxa doodaasna go- golahu go-aan buu ka qaadan doonaa qodobka saddexaad eh, uu go-aansaday guddiga joogtada ahi waxay weeye eh, weerarkii ka dhacay guriga senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ah guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka oo muddo hadda laga joogo eh, dhowr bilood ka hor dhacay Eh, ilaa haddana aqalka dib loogu soo celiyo xogihii iyo wixii looga wixii eh, ka qabsoomay Eh, iyo tallaabada ku habboon oo aqalku ka qaadi doono iyadana in laga doodo Eh, qodobka u dambeeya wuxuu ahaa in ammaanka guud ee waddanka iyo gaar ahaan aqalkan oo eh, iyadana in laga doodo oo maaragtay eh, tallaabooyin baa la qaaday Eh, hay-adaha amniga la- xiriirada la sameeyey eh, iyadana in markaa warbixina laga siiyo aqalka